الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa darsigii sagaalaad waa saxaabigii sagaalaad min kitaab suwar min xayaati saxaaba camaar bnu ljamuux saxaabiga la yidhaahdo camar binu ljamuux taariikh nololeedkiisii ayaynu halkan ka qaadanaynaa adaa maxallo shaykun cazama calى an yada'a bicarjatihi aljannata shaykun huwa shaykun waa nin da-ah oo duq ah oo cazama go-aansaday sheekhaasoo cazama go-aansaday calaa an yada'a inuu kula joogsado bicarjatihi laangarnimadiisa ama dhutintiisa aljannata jannada wuxuu go-aansaday waa dhutin jirada way inoo imaanaysaa taariikhduy dhutintiisaas isagoo saa u dhutinaya intuu jihaad iyo shahiidnimo ku dhinto inuu sidaa ku helo jannadii inuu sidaas jannadii ku helo camar bnuljamuux saxaabiga la yidhaahdo zaciimun weeye waa hogaamiye waa nin oday ah oo min zucamaa'i yahriba yahriba zucamadeedii iyo hogaamiyaasheedii iyo madaxdeedii ka mid ah zaciim yahribana waxaa looga jeedaa madiinatulmunawara zaciimkaas bu weeye filjaahiliyati jaahiliyada dhexdeedii odayaashii wuxuu ku jiray yahriba ama madiinatu lmunawara wa sayidu bani salamata reer bani salama sayidkoodii weeyaan ninkii u doornaa weeye almusawadu ee la doortay almusawadu loo cimaamaday oo la doortay macnaha reer bani salama nin hore awal joogay markaasaa ninkii hore waxaa la yidhi waa nin bakhiil ah oo aan cajo badnayn markaasaa nebigu wuxuu yidhi waxaa ninkan baa idiin ah wa waaxidun muumisna waa mid oo min ajawaadi ilmadiinati madiino deeqsiyaasheedii ka mid ah wadawi lmuru'aati wa waaxidun waa mid oo min dawi lmuru'aati mur'ooyinka mur'ada iyo sharafta kuwa u saaxiibka ah ee mur-ada leh ka mida fiihaa meesha madiine la yidhaahda dhexdeeda waa dadka deeqda deeqsiyaashii wuxuu ka mid ahaa madiina wadawil muru'aatina buu ka mid ahaa mur-ada iyo heybadda iyo sharafta dadka leh madiine dhexdeeda waqad kaana waxaa ahaa min sha'ni lashraafi dadka ashraaftaa ee wanaagsan sha'nigooda waxaa ka mid ahaa filjaahiliyati jaahiliyadii dhexdeedii an yatakhida inuu yeesho kullu waaxidin mid kasta oo minhum iyaga ka mid ah sanaman sanam inuu u yeesho linafsihi naftiisa fii beyti gurigiisa dhexdiisa dadkii markaas ahlu sharafka isku tirinayey ee duqowda ahaa ee madaxda ahaa ee xilligii jaahiliga markii la joogay caadadoodii waxaa ka mid ahayd mid kastaaba sanam u gaaro aan lala wadaagin baa guriga u yaallay oo midkan kale oo sanamkaas ummadda ka dhexeeyo oo dadku isku buuranayaan oo maxaaba isagu waa nin mid gaara samaysan kara hanti buu leeyahayoo wuxuu ilaah ku sheeganayo sanam ah buu si gaara isagu wuxuu leeyahay qofkaasi waa u gaadhay bay uga dhigan tahay iyaga mid gaar uu leeyahay aan lala wadaagin saasaa dhaqankoodii ka mid ahaa muxuu u samaysanayaa naftiisa liyatabaraka bihi inuu sanamka barakaysto cinda alghaduwi jarmaadada agteeda iyo walrawaaxi caraabada agteeda markuu caraabaya iyo markuu subaxii baxayaba inuu sii maro oo uu dhaho waa barakaysanaya iyo weliyadbaxa inuu u gowraco lahu sanamka fil mawaasiimi mawaasiimta wakhtiyaasha gaarka ah ee mowsimyada ah inuu wax u gowraco oo aan dadna ku ciriiriyiinoo wixiisu isaga halkan u yaalaan mawaasiim wakhtiyaasha gaarkaa baa la yidhaahdaayo munaasabaad gaar ah lagu aadinayo iyo weliyaljaa inuu magan galo ilayhi sanamka filmulimmaati dhibaatooyinka dhexdooda markay dhibaato ku timaado almulimmaat mashadaa'idda wey dhibaatooyinka dhexdooda inuu magan galo markaasuu guriga dhiganaya waa nin oday ah wa kaana sanamu camar ibni iljamuux camar binu jamuuxan sanamkiisu wuxuu ahaa yudcaa mid lagu magacaabo manaata manaataa la dhihi jiray culimmada qaar waxay leeyihiin oo imaamu dahabi iyo ay ka mid yihiin ibnuljawsi iyo manaaf baa la dhihi jiray manaata sanamku ma ahayn ee manaatahan reer makaad iyo xaggan baa laga isticmaali jiray wuxuu doonaba ha noqday waa saname waqad ittakhadahu sanamka wuxuu ka samaystay oo ka qortay ninkani min nafiisi alkhashabi tiirarka kuwooda qaaliga ah nafiis heerka sare ah alwaaxdu isku mid maaheen kuwa waxaa jira qoryo iyo tiirar aada u qaaliya kaasoo ka qortay oo ka samaystay wa kaana wuxuu ahaa shadiida alisraafi macnaha xadgudubkiisu miduu daran yahay fii ricaayatihi sanamkaa ilaalintiis ninkaani wuxuu ahaa sanamkan aad buu u ilaalin jiray ilaalinta weliba wuxuu ka gaaray heer xaddhaaf ah aad iyo aad buu u ilaalin jiray ricaayadiisa iyo walcinaayati danayn bihi sanamka uu danaynayo iyo wa tadmiikhihi sanamkaas dhayidiisa wax la dhayay nabar iyo meel soo lama dhayo waa la dhayay baa la yidhaha soo ma wa tadmiikhihi dhayidiisa dhayid ama wa tadmiikhihi dhaashidiisa waxaa weeye waagi hore waa qofkaas subag buu ku dhaashaday ama waxbuu ismarshaa la dhihi jiray dhaashasho markaas inuu sanamka dhayo ama u dhaasho ayuu wuxuu ka gaaray meel aada iyo aada u fog ayuu ka gaaray dharoobid weeye tadmiiqaas u dhaashid iyo dhayid iyo subagayn iyo usaliidayn soomaaligu hadba waa waa soo kala durkay midba waabaa la isticmaali jiray wuxuu ugu dhayi jiray ama ugu dhaashi jiray binafaa'isi diibi diibka iyo cadarada iyo caraf barafuunada kuwa ugu wanaagsan oo ugu qaalisan ayuu marin jiray ilaahna wuu ku sheegaya kaana camaru bnuljamuux wuxuu ahaa qad jaawasa mid dhaafay assitiina lixdan sano oo min cumurihi cumrigiisa ka mid ou dhaafay xiina waktigii bada-at ay bilaabatay ashicatu liimaani iimaanka iftiinkiisu iftiin ama ilays iimaanka ilayskiisu markay bilaabatay taqmuru xaala ay buuxinayso buyuuta yasriba magaalada yasriba la yidhaahdo madiine weeyaane guryaheeda iimaanku markuu buuxinayey bimacnaa uu daboolayey markaa iyada ah lixdan sano jir buu dhaafay ninkaani manaa islaamka iyo iimaanku markuu madiine soo gaaray ninkaani da-da lixdan sano buu dhaafayba markay bilaabatay ashicatul iimaani iimaanka ilayskiisu ama iftiinkiisu taqmuru xaalay daboolayso ama buuxinayso buyuuta yasriba yasriba guryaheeda beytan fa beytan guri guri markii iimaanku guryahaas u buuxinayey calaa yadilmubashiri yaa taqmuruda ku xidhi markay xaalay daboolayso ama buuxinayso iimaanku guryaha yasriba calaa yadilmubashiri ninkii bishaaraynayey gacantiisii ay ku buuxinaysay mubashirkii alawali hore bishaareeyihii hore oo muscab bnu cumayr la dhihi jiray saxaabi weeyaan muscab binu cumayr baa intaa nebiguba imaan madiina sii tegay madiina oo dadka towxiidka iyo iimaanka ugu sii yeeray oo dacwada sii faafiyey marka bishaareeyihii koowaad ee muscab bin cumayr ahaa gacantiisa markay madiine guryaheedu iimaanku buuxinayey ninkan lixdan sano waa dhaaf fa aamana waxaa rumeeyey calaa yadayhi muscab bin cumayrkaa saxaabigaa labadiisa gacnood awlaaduhu caruurtiisii ahalaaatu saddexda ahaa ninkaas camar binu jama wuxuu tarjamadiisa aan ku jirno saddex wiilow dhalay baa muscab raacay saddexdaasoo la kala dhihi jiray mucawadun wa mucaadun wa khallaadun saddexdaa isagaa dhalay saddexdaasi waxay rumeeyeen bishaareeyaha koowaad gacantiisa ku islaameen muscab bin cumayr saxaabigii la dhihi jiray oo diinta faafiyey oo cajaa'ibka ah waa ninka hadda kafantu markii la damcay in la kafno kafantii baa deeqi weyday markii qaarka hore laga saarana lugaha bannaanaanaya markii lugaha laga saarana qaarka horea qaawanaanaya muscab bin cumayr baa leetahay tarjamadiisu waa gaar ayb waxaa kaloo rumeeyey saddexdiisa wiil iyo wa tirbun mid kudaah wiil kudaah ku ayni ah yaa qofka qofka isla egyihiin isku da baan nahay soo lama dhaho mid kudaah oo ku ayni ah oo lahum wiilashaas saddexdaa kudaah kaasoo yudcaa la dhihi jiray mucaada bna jabalin mucaad binu jabal baa wiilashan la da'ahaa afartaa wiil waxay raaceen muscab binu cumayr towxiidkii iyo diinta uu faafinayey wa aamanat waxaa kaloo rumaysay maca abnaa'ihi wiilashiisaas ahalaaata ee saddexdaa macooda waxaa kaloo rumaysay ummuhum hooyadood hindu oo hinde la dhihi jiray saddexda wiil hooyadood hindaa la dhihi jira iyaduna waa rumays ilaah iyo rasuulkiisa rumays wa huwa alxaal huwa ninkan aabbahayo camar binuuljamuux la yidhaahdana laa yacrifu uusan ogeyn min amri iimaanihim reerkaas iimaankooda amarkiisa shay a waxba uusan kala socon xaaskiisa inay rumaysay iimaan yeelatay ma oga wiilashiisii saddexda ahaa inay xagga ku biireen ma oga waxa meesha ka socda warka muu hayo ra-ad waxay aragtay hindu gabadhii la dhihi jiray xaaskiisii zawjatu camar ibni ljamuux camar binuljamuux xaaskiisa ahayd anna yasriba magaalada madiina qalaba calaa ahlihaa ehelkeeda inuu u qaalib noqday alislaamu islaamnimo waxay aragtay ummaddii inay islaamtay wa annahu shaniya lam yabqa inuusan ka harin min asaadati odayaashii al ashraafi ee ashraafta ahaa raggii magaca lahaa axadun qofna inuusan ku harin cala shirki gaalnimadii ayay ogaatay siwaa zawjihaa ninkeedii marka laga reebo iyo wa nafarin koox qaliilin yar oo macahu ninkeeda macooda ah dad yar oo ninkeeda iyo dad yaroo la socda dadkii magaca lahaa inay gaalnimadii ku hareen intii kalena islaameen ayay gabadhaani ogaatay ilaa magaaladay degantao xogta ayay la socotaa reer kasta odaygii joogay iyo ninkii joogay inuu saxaabi noqday xogtaasay ogaatay laakiin ninkeedii weli uusan islaamin iyo odayaal dhowra wa kaanat waxay ahayd haweenaydan hinda la dhaho tuxibuhu mid jecel ninkeeda camar ah wa tujilluhu mid weynaysay ahayd wa tushfiqu waxay uga baqi jidhay calayhi ninkeeda dushiisa min an yamuuta inuu ku dhinto cala alkufri gaalnimo weligeed wadnaha farta waxay kaga haysay amaa ninkaadu gaalnimo ku dhintaa oo fa yasiira uu markaa ahaadaa ila annaari naar intii ka ah amau naar galaa markaas saasay weligeed ka baqjir wa kaana huwa isaguna wuxuu ahaa markay gabadhiisu saa ugu naxayso isaguna wuxuu ahaa fi lwaqti nafsihi waktigaa laftiisa isla waktigaas bay ka dhigan tahay isla waktigaas yakshaa isna mid u cabsadou ahaa calaa abnaa'ihi wiilashiisa wuxuu uga baqi jiray an yartadduu inay ka baxaan oo ka ridoobaan can diini aabbaa'ihim aabbayaashoo diintoodii iyo wa ajdaadihim awoowayaashoo diintoodii isaguna dhan kaloo wadnaha farta kaga haya wuxuu isleeyahay amaa wiilashaani ay ka baxaan waddadii aabbayaashood iyo awowayaashood lagu yaqaanay ambay ka baxaan oo ka ridoobaanoo ridow ka dhigayaaye ay meel kale raacaan oo qoladan kale amay raacaan ayuu isaguna wadnaha farta kaga hay wa an yatabicuu wuxuu kaloo ka baqi jiray in ay raacaan haadaakan addaaciyata ee yeeraha ah taada waa la iskaga daraaye taaniis maahe addaaciyata kan yeeraha ah muscaba bna cumayrin muscab binu cumayr inay raacaan ee madiine yimid ee dadka ku dhex jira buu ka baqi jiray maba warba kamau hayaba alladii muscab kaasoo istidaaca awooday fii zamanin qaliilin waqti yar dhexdiis an yuxawila inuu wareejiyo duwo kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka mida inuu ka kaxeeyo can diinihim diintoodii baadilka ahayd ninkan muddo yar oo kooban awood u helay inuu dad badan ka kaxeeyo waxay aaminsanaayeenoo diin la-aan tahay ninkaasuu uga baqi jiray wuxuu kaloo ka baqi jiray wa an yudkhilahum muscab inuu geliyo wiilashan fii diini muxamadin nebi moxamed diintiisa taasuu ka baqi jiray ama wiilashan ay kaa raacaan nebi moxamed oo ninkaani uu halkaa u kaxeeyaa ayuu ka baqi jiray ayb faqaala lisawjatihi xaaskiisiiba wuxuu ku yidhi yaa hindu gabar yahay hindaa ixdarii waxaa ka digtoonaataa an yaltaqiya awlaaduki wiilashaadu inay la kulmaan bi haada arajuli ninkan isaga ah yacnii wuxuu u jeedaa muscaba bna cumayr ninkaa inay mar la kulmaanoo u tagaan wiilasha ka waardiyeyso xataa naraa ilaa aan ka arkayno ka ra'yeynayno ra'yanaa ra'yigeenna fiihi ninkaa dhexdiisa ilaa ninkaas aan ra'yi ka qaadanayno iyo go-aan wiilashaada waardiye ka hay yaysan kaa aadin yuusan la hadlin yaysan la kulmin faqaalad waxay tidhi samcan wadaacatan waa yahay waana kaa yeelay walaakine hal laka ma awooda ma kuu ahaatay an tasmaca inaad maqasho min ibnika wiilkaada mucaadin mucaadah inaad bal ka dhagaysato maa yarwihi wuxuu ka sheegayo ka warinayo can haada rajula ninka laftiisa waxaan ku leeyahay waa yeelayahay mucaad oo wiilkaadii ah sheeko uu ka sheegayay ninkan muscab ah ma ka maqli kadhaa bal ma dhagaysan kadhaa warbuu ka sheegaye warbuu ka sheegaye ma ka dhagaysan kadhaa fa qaala wuxuu yidhi wayxaki hooggaadee wayxaka marna liibaan baa loo isticmaalaa marna bilcagsi baa loo isticmaalaa wuxuu yidhi wahal saba'a oo mayuu iishay oo ka noqday mucaadun wiilka mucaado aa sheegaysid can diinihi diintiisii ma ka noqday walxaal ana anuga laa aclamu aan ogeyn maano aanba war ka ahayn buu waa hore la xidhiiray muscab oo diintiisii waaba ka tegay mayaa fa ashfaqat ilmar'atu haweentii way baqday haweenaydii asaalixatu wanaagsanayd cala sheekhi ninkii duqa ahaa ayay ka baqday oo waxaa weeyaan haddii wuu xanaaqay waaya waqaalad waxay tidhi kallaa maya maya walaakinahu isagu wiilku xadara wuxuu tegay xaadiray bacda majaalisi haada daaciyati ninkan daaciyada daaciga ah majaalistiisii qayb ka mid ah ayuu xaadiray wa xafida wuxuuna soo xafiday shay-an wuxuun shay oo mimaa wixii ka mid a yaquuluhu uu ku hadlayey ninkaa daaciyaha daaciyadaas muscab wararkiisiibuu qaar sheekooyinkiibuu qaar wadaa soo xafiday sheekow soo xafiday ee ninku wiilku meelna ina kama aadin fa qaala wuxuu yidhi camar binuljamuux udcuuhu ilaya warba liigu yeedha wiilka falamaa xadara wiilkii markuu soo xaadiray bayna yadayhi aabbihii hortiisa qaala wuxuu yidhi camarkii oo aabbaha ahaa asmicnii bal imaqashii shay-an wuxuun oo mimaa kii ka mid ah yaquuluhu uu ku qowlayo haada arajulu ninkaa isaga ah ninkaa wararka ah ka soo maqashay bal iiga waran wax iiga sheeg fa qaala wuxuu yidhi wiilkii bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi اddiin iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin ihdina الsiraaط اlmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim غyr اlmagduub calayhim wala الضaliin faatixadiiba u akri waxaan ka soo maqlay buu yidhi taasaa ka mid a warka aan ka wado warkaan ka wado taasaa ka mid a ku yidhi intaasaan ka soo xafiday ilaa faatixada qofka markii saa u islaamo salaaddii baa lagu tukanaya waxyaala u horeyso oo la barayo oo loo sheegayo wey faqaala wuxuu yidhi camar maa axsana haada alkalaama warkan maxaa ka wanaag badan wamaa ajmalahu maxaase ka qurux badan awa kullu kalaamihi oo hadalkiisa dhammaantiis milu haadaa makanoo kalea wararkaoo idiin sheegooo dhan ma sheeko tanoo kale wada shabahdaa sheekadiisoo dhan ma sidaanoo kalea fa qaala mucaadun mucaad baa wuxuu yidhi wa axsanu min haadaa iyo kaa mid ka sii wanaagsan buu yidhi yaa abataahu aabbo maya xataa sidaa iyo si ka sii wanaagsan wada weeye buu yidhi fa hal laka ma ku ahaatay aabbe an tubaayicahu inaad la mubaayacotid fa qowmuka qoomkaad iyo tolkaa jamiican xaala yihiin dhammaan qad baayacuuhu waa la mubaayacoodeen oo waa raaceen sakata shaykhu ninkii odayga ahaa waa aamusay lixdanka dhaafay qaliilan xoogaabuu aamusay su-aashaas markii wiilka geesigaa weydiiyey uma qaala wuxuu yidhi lastu maahi faacilan mid samaynayo la mubaayacoonaya xataa astashiira ilaa aan kala soo talo wadaago tala wadaag la soo tashado manaata sanamka manaata la yidhaahdo wuxuu ilaahba isagu haysaa oo fa andura aan soo fiiriyo maa yaquulu waxa uu yidhaahdo taladaan iskula noqonaynaa buu yidhi manaataan la soo tashanayaa ogolaansho haddii laga helo iyo haddii laga waado arrintu wixii ay noqoto dib baan ka ogaanaynaa manaataan u tegaynaa buu yidhi iskama dhaqaaqi karayo oo talaad jidha buu yidhi talo fa qaala lahu lfataa wiilkii dhallinyaradaha wuxuu yidhi wamaa casaa oo muxuu mudan yahay oo mudan yahay oo ka og yahay oo mudan yahay an yaquula inuu yidhaahdo manaato manaato muxuu dhihi karaa yaa abataahu aabbahayow walxaal huwa manaatuhu khashabun qori yahay asammu dhagala laa yacqilu aan waxba garanayn walaa yandiqu aan hadlayn muxuu kugu biirinayaa buu yidhi mana hadlayo waa wax dhagala waa qori maxuu aabba kuu sheegayaa fa qaala shaykhu aabbihii duqahaa wuxuu yidhi fii xiddatin kulayl dhexdi xanaaq ta xanaaqay oo kululaaday wuxuu yidhi qultu laka waryaa waxaan ku idhi lan aqdaca ma goynaya amran wax tala aan goosan karaa ma jidho duunahu manaata sokadiis tala aanan la wadaagin go-aankeed ma qaadan karo anuu saasaan ku idhi buu yidhi si xanaaq leh go-aan aan isaga la wadaagin oo aan qaadan karaa ma jira buu yidhi waa si xanaaq leh xidda waxaa la yidhahdaa kulaylka qofku markuu kaco dareenkiisu uma qaama waa kacay camar bnu jamuux ilaa manaata manaatuu aaday wa kaanuu waxay ahaayeen kuwa gaalada ah idaa araaduu markay doonayaan an yukallimuuhu inay la hadlaan sanamkaas jacaluu khalfahu dhabarkiisa gadaalda waxay ka istaajin jireen imra'atan haweeney cajuuza ee duq ah qof weyn oo dumar ah bay gadaal ka taagi jireen fa tujiibu way ka jawaabi jidhay canhu sanamka bay ka warbixin jidhay ka jawaabi jidhay bimaa shay bay kaga jawaabi jidhay yulhimuhaa sanamku ku ilhaaminayo iyaahu yaa maagaba iyaahu isaga fii zacmin se iyagu qabaanoo sheeganayaan waxay leedihin gabadhan haweeneydan waxa ay sheegayso sanamkaa u sheegay iyadaa marka inaga inoo sheegaysa sanamkaa u sheegaya iyadaa afhayeen u ah iyadaa inoo soo gudbinaysa waase iyagu qabaan fii zacmihim zacmigu waa waa madiyatulkadib gaadiidka beenta weeyo waxa weeyaan waa wakaas uma waqaf waa istaagay camar amaamahu sanamka horki hortiisa biqaamatihi joogiisii almamduudati la taagay lixaadkii iyo awoodu lahaa buu sanamkiis horqotomiyey wactamada wuxuu ku istaagay cuskaday ictamada wuxuu cuskaday calaa rijlihi lugtiisii asaxiixati ee caafimaadka qabtay lug buu ka dhutinaya moogtahay lugtii caafimaadka qabtay buu ku istaagay faqad kaanat اlukhraa lugta kale waxay ahayd carjaa'a mid macnaha dhutinaysa qalloocan oo shadiidat alcaraji qallooceeduna daran yahay oo laangaraysnimo ah faahnaa wuu ammaanay calayhi manaanta sanamkiibuu ammaanay adyaba hanaa'i ammaan midda ugu wanaagsan ayuu ammaanay ninkaani sanamkii uma qaala wuxuu yidhi yaa manaatu war yaa manaat laa rayba shaki kama jiro annaka adigu qad calimta inaad la socoto oo og tahay bianna haadaa ninkan addaaciyata ee daayeeraha ah alladii ninkaasoo wafada calaynaa nooga soo wafdiyeeyey min makata magaalada maka ninkan nooga yimid waa muscab ninkaas isaga ah laa yuriidu axadan qof inuusan la doonayn bisuu'in wax xumaana siwaaka adiga kaa soo haray waxaad og tahay ninkaani waxuu doonayoo dhan cid uu dhib la doonayo kale ma jira adou dhib kula doonaya arrintaasna waa la socotaa oo ninkaani inuu adiga cadow kugu yahay xogteeda waa haysaa adou doonaya inuu dadka kaa kaxeeyo aan lagu caabudin oo lagu weynayn wa annahu ninkanina muscaba innamaa jaa'a inuu u yimid waa la socotaa liyanhaana inuu annaga naga reebo can cibaadatika adiga cibaadadaada inaan ku caabudno inuu noo diido inuu meesha u yimid xogtaasna waa la socotaa xageebuu kala socdaa waqad karihtu aniguna waan soo dhibsado waan soo nacay an ubaayicahu ninkaas muscaba inaan la mubaayicoodo yaa cala araqmi iyadoo ay jirto cala araqmi iyadoo ay jidho mimaa kii samictuhu aan soo maqlay oo min jamiili qowlihi hadalkiisii quruxda badnaa ah xataa astashiiraka ilaan adiga kaala tashado ee fa ashir calaya bal ila tali waxaa weeye anoo ninkaas wax wanaagsan hadda ka soo maqlay baan go-aan ku soo gaaray inaanan la mubaayacon ilaa aan adiga kula tashado ee waan kuu imidoo waan diiday inaan la tashadee hadda xumaanna kama soo maqale adowna dhib kula rabaadou doonayaa in lagaa tagee tala keen oo ila tale falam yarudda sanamkii ma jawaabin calayhi ninkii waxba uma celin ilaa waxba uma celin kare waxba uma celin ayib falam yarudda ma radin calayhi ninka camara dushiisa manaato sanamkii manaato ahaa bishayin waxba ma dhihin hadee waxba ma dhihi karaba faqaala wuxuu yidhi ninkii camar ahaa lacallaka manaata ma laga yaabaa qad qadibta inaad carootay caraysantaa la hadli la adhay carada ku haysa waaye wa ana aniguna lam asnac ma soo samayn shay-an waxba yu'diika ku dhibaya bacduud weli weligay wax ku dhibaya ma samayn bacdu qablu weligay wax ku dhibaya anu ma samayn maca daalika amaa laga yaabaa inaa ii caraysan tahayoo aayarahay iska xanaaqsan tahay oo dareenkaadu kacsan yahay oo sidaa darteed aada iigu jawaabi la adhay intaa markuu ku yidhi oo warkaa isdhaafsadeen walaakiina wuxuu yidhi camar baa isku camiraya sheekada iska wata ilaa cid la hadasha meesha ma joogteen walaakiina laa ba'sa wax dhiba ma leh fasaatrukuka waa kaa tegayaa hadda ayaaman maalmo xataa yaskuta ilaa uu ka xasilayo canka xaggaada alqadaba caradu bal ilaa caradu kaa ba-ayso maalmaan kaa maqnaanayaabuu yidhi caradu ha kaa dhacdo kaana abnaa'u camar camar wiilashiisa waxay ahaayeen camar binu jamuux yacrifuuna kuwa garanaya madaa tacalluqi abiihim aabbahood ku dheganaanshihiisa yaa inta ay jirto ama la-eg tahay madaa intay jidho ama la-eg tahay way ogaayeen uu ku dhegan yahay aabbahood bisanamihi sanamkiisa manaato ahaa wa kayfa waxay kaloo ogaayeen wa kayfa sida wa kayfa annahu sida aabbahood hadaa uu u ahaaday maca zamani wakhtiga maciisa qidcatan gobol oo minhu isaga ka mid ah waaye waxay ogaayeen cad ka midoo kale inuu u noqday sanamkan saasna waa ogaayeen sanamkii cad ka midoo kale inuu noqday odayga walaakinahum wiilashu adrakuu waxay ogaayeen annahu shaniye bada-at inay bilaabatay tatazaczacu inay liiqliiqanayso makaanatuhu makaanadiisii fii qalbihi qalbigiisa waxay ogaayeen oo dareemeen oo kaleo dhan kale ka ogaadeen makaanadii uu qalbiga ugu hayay aabbahood sanamkan weynaanta ugu hayay inaysan caga ku taagnayna liiqliiqanayso tatazaczac inay liiqliiqanayso ee dhaqdhaqaaqayso makaanatuhu sanamka makaanadiisu fii qalbihi aabbahood qalbigooda oo sidii hore uusan ku ahaynoo waa isagaas maaragtay hadallo badan ku soo yidhi wa anna calayhim waxay kaloo ogaadeen iyaga dushooda inay tahay khasab ku tahay iyo waajib an yantasicuuhu inay sanamkaa ka siibaan yaa an yantasicuuhu inay ka siibaan sanamkaas min nafsihi aabbahood naftiisa intizaacan siibid inay qalbigiisa ka siibaan oo ka baabi'iyaan inay dushooda waajib ku tahay fadaalika siibiddaa qalbigiisa laga siibo sanamkaas sabiiluhu baa waddadiisa ah ilal iimaani iimaan ugu waddo ah ilaa qalbigiisa taa laga siibo ma uu rumaynayo waddo kale ma jidho waa in marka hore qalbigiisa taa laga siibo adalaja ways guureeyeen adalaja waa hameenka socodka la socdo abnaa'u camar binu jamuux camar binu jamuux oo saddex nin ah saddex wiil waa guureeyeen maca sadiiqihim saaxiibkood maciis bay guureeyeen mucaad binu jabal la dhihi jiray habeennimo ilaa manaata sanamkiibay aadeen fi leyli xilli mugdi ah wa xamaluuhu waxay ka qaadeen min makaani meeshu odaga u yaallay sanamki waa la qaada meeshii baa laga qaada wadahabuu bihi waxay la aadeen ilaa xufratin god oo libani salaamata qabiilada odaygu ka dhashay reer bani salaama iyana ka dhasheen god meel goofoo god ah ayay la aadeen oo qoladaasi lahayd taasoo yar muuna ay ku ganaan fiihaa dhexdeeda aqdaarahum wasakda meel qashinqobo godqal ah yaa meel macnaha god ah oo qashimada la geeyo meeshaas bay la aadeen sanamkii wadaraxuuhu hunaaka halkaasayna kusoo tuureen wacaaduu wayna soo noqdeen ilaa buyuutihim guryahoodii duuna an yaclama iyadoo uusan ogaan bihim iyaga axadun qofna cid ogaatayna ma jidha waa guure dadku waa hurdaa falammaa asbaxa camrun camar markuu waa beriistay dalafa wuu soo tillaabsaday dalafa waa soo tuxuleeyey tuxulayn waa socod iska tartiibahoo waxa weeye fii huduu'in socod tartiiboo deganaansho ah iska saanqaad ah baa la yidhaahdaa ayuu soo socday ilaa sanamihi sanamkiisaba u soo socday litaxiyati soo u salaamo subax kasta waa isagii salaami jiray galabkiina sii mari jiray subaxiina sii mari jiray falam yajidhu maba helin meesha ma yaal xalay baa laalala teg faqaala wuxuu yidhi weylakum hooggiinne man caddaa yaa soo weeraray calaa ilaahinaa ilaahanagii haadihi leylata xalay waryaa xalay soo weerar xalay yaa naga soo weeraray weyri ilaahay meesha noo yaallay oo sanamka ahaa waa ilaah baadila balaayo la soo weeraraya wey falam yujiibhu axadu axadna uma jawaabi shayn ida waa iyagu waa og yihiine waa xog hayayaale shib baa la yidhi ninna ma hadlin wiilashi anaqsanya ninka hadladi waa dilayahay fadafiqa wuxuu gudagalay yabxahu inuu raadraadinayo canhu sanamkiisii fii daakhililbeyti guriga gudihiisa iyo wakhariijihi dabadda daydka kaday bannaanka kaday gudaha kaday xagga u rog waa raadraadey walxaal huwa odayguna yurqii uu doobinayo oo wayusbidu u abuuraynayo macnaha xanaaqi baa inta ka batay qowlalada waxa weeye waa abur ka sii daynaya waa doobinaya abuurtiisa ma taqaanid doobintooda saasoo kale ka dhigan tahay yurqii wa yusbidu baa la yidhaahdaa isagoo doobinaya oo abuuraynaya xumbaynaya abuur ama xumbo kaa u taqaanid wayatahaddadu isagoo hanjabaya wayatawacadu goodinaya cid oo haddaan maanta aan saa ku samayn lah xataa wajadahu ilaa uu ka helay markii dambe sanamkiisii munakasan xaaluyaha mid afgembi loo tu mid la foorariyey calaa ra'si madax afgembi loogu tuuray fi lxufrati god halkaana wuu la soo baxay fakasalahu waa waa waa dhaqay waa u qubeeyey wadaharahu waa nadiifiyey wadayabahu waa carfiyey wa acaadahu wuxuu ku soo celiyey ilaa makaani meeshuu u ooli jiray kobtiiba soo dhigay wa qaala lahu wuxuu yidhi amaa wallaah ilaah baan ku dhaartay low aclamu haddaan ogahay man facala bika cidka kan kugu sameeya bika adiga haadaa ficilkan la akhsaytuhu waa hoojin lahaa inaana kala badbaadnayn maanta haddaan ogahay cidda saan kuu gashay ee waana ogey falamaa kaanat illeylaةu الhaaniyatu habeenkii labaad marka la joogo cadda alfityatu dhallinyaradii way ku a way weerareen calaa manaata cadda ya cudwan waa waa la waa weerareen wey xadgudub macnaa waa kusoo tilaabsadeen sanamkii habeenkii dambena fafacaluu fiihi waxay ku sameeyeen midla ficlihim ficilkoodii oo kale bil amsi shalay habeen hore say u galeen oo kale inta meesha ka qaadeen bohoshay kusoo tuureen falamaa asbaxa sheekhu sheekh markuu waa berisay iltamasa waa raadraadiyey fawajadahu misna wuxuu ka helay fi lxufrati xufrati godkii muladaqan xaalu yahay mid lagu dharoobay bilaqdaari wasakh baa la mermeriyey marakan fa akhadahu waa soo qaad wa ghasalahu waa mayr wadayabahu waa carfiy wa acadahu ilaa makaanihi misna meeshii buu kusoo celi wamaa zaala alfityatu dhallinyaradu kama zuulin yafcaluuna bisanami sanamka inay ku samaynayaan midla daalika kaasoo kale kula yowmin maalin kasta falamaa daaqa bihim falamaa daaqa markuu ciriiryamay bihim iyaga darcaa laabtu markuu macnaha tabar waayey hameen kasta dee la waayayo bahalkii lala tegayo ya wadaaqa bihim darcan soo ma ahayn markuu laab ahaan u ciriiryamay raaxa ilayhi wuu aaday qabla manaamihi intuusan seexan ba usoo caraabo hurdadii ka hor buu sanamkii u yimi wa akhada sayfahu seeftiisii buuna qaatay facallaqahu bira'si madaxu u sura sanamkiiba madaxa u sura wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa manaat manaat innii anigu wallaahi maa aclamu ma ogi man yasnacu kan kugu samaynaya bika adiga haada aladii midkan taraa aada u jeedid oo maalin kasta lagugu samaynayo fain kaana fiika khayrun khayr hadduu qalbiga haddaa khayr leedahay fadfaci shara sharka iska difaaca nafsika naftaada wa haada seefu seeftaanina macaka macaada weeye waa kaaga tegayaa waa kale hurdo tegaynaaye wakaa seeftaa isku difaac haddaa nin wax qabsan kara tahay waay yow ninba uma haysaan ilah ba u haysaa waay seeftiina wataas weeye waa ogta qalbigiisi baa ka soo go-aya hadda waa soo tabardhiga uma aawaa ilaa firaashi gogashiisibu iskaga hoyday camar famaa in istayqana alfityatu wiilashii dhallinyarada ah ee afartaha maba yaqiinsan min anna sheikha sheekhi aabbahoodahaa saddexbu aabbe u yahay qad qadda inuu quuriyey fii nowmihi hurdadiisa inuu quuriyo gam-ay ma ay yaqiinsan xataa habbuu ilaa ay u boodeen ila sanami sanamka markay ogaadeen inuu gam-ayoo quurinayo bay sanamkii ku soo boodeen fa akhaduu seefa seeftii bay kala baxeen min cunuqihi luquntiis wadahabuu bihi waxay la aadeen sanamkii khaarijalmanzili guriga dabadiis wa qaranuuhu waxay ku xiriiriyeen oo ku dabreen ilaa kelbin ay mayitin bakti ah bay bixablin xarig iskula xireen sida awr la isku hogaaminayo sanamkiina xariggaa meel looga xiray ay baktiyana dhinaci kalaa looga xidha xaragga wa alqow waxay ku tuureen bihimaa labadiiba eyga iyo sanamka isku xidhiirsan fii bi'rin ceel oo libani salaamata reer bani salaama ay lahaayeen taasoo tasiilu ilayhaa ay ku dareedho al aqdaaru wasakhiyaalku oo watatajamacu ay ku soo ururdho fiiha dhexdeeda haddee waa meesha kanaalka wasakdu markay soo raacdo godka iskugu tegayso meeshiibay ku tuureen falama stayqada markuu baraarugay ashaykhu ninkii waayeelka ahaa oo walam yejid isanama sanamkiina uusan helin kharaja waa baxay yaltamisu isagoo raadraadinaya fawajadahu wuu helay mukibban xaaloo yahay mid la afgembiyey calaa wejhi wejigiisa loo tuuray filbiir ceel halkaana maqruunan xaaloo yahay mid lagu xiriiriyey ilaa kelbin ay oo meyitan bakti ah waqad suliba minhu iyadoo laga siitay aseefo seeftaynaysan meesha ugu jirin seeftoo lahaa isku difaac ma haysto waa lagala tegey falam yukhrijhu kama soo bixinin haadihi lmarata marakan min alxufrati godki marakan godkii kalama uu soo bixin sanamkii waa ka daala wainamaa taraka wuuga soo tegey xayu alqowhu meeshay ku tuureen wa anshaca wuxuu dhaliyey yaquulu inuu leeyahay hadalkaanu curiye kelimadan buu sheegay oo murtida ah waa tixyara tixya tiraab baa kala jira moogta wallaahi low kunta ilaahan lam takun anta wakalbun wastabirin fi qaran wallaahi buu yidhi low kunta ilaahan haddaa ilaah tahay lam takun maadan ahaateen anta adiga maadan ahaateen iyo wakalbun ay wasda bi'rin ceel dhexdiis fii qaranin kuwo isku xariirsan maadan ahaateen adiga ay iskumaad xiriirsanaateen haddaa ilaah tahay uma maa labia maba ka nagaan an dakala inuu soo galay fii diin illaah ilaahay diintiis wixii waa naca qurunka ahaa tadawaqa wuxuu dhedhamiyey camar bnu ljamuux min xalaawati aliimaani iimaanka macaankiisii buu dhedhamiyey ama waxaa dhahdaa tadawaqa wuxuu dhedhamiyey camar bnu ljamuux min xalaawati aliimaani iimaanka macaankiisa maabuu dhedhamiyey jacalahu ka yeelay yacudu inuu qaniino banaana nadami qoomamada xubnaheeda calaa kulli laxdatin ilbiriqsi kasta u qoomamaysan yahay laxdo kastoo qadaahaa uu ku soo qaatay fi shirki gaalnimada waagii dambe daqiiqad kasta uu ka qoomamayn jiray oo gaalnimo uu ku soo jiray oo xubnaha faraha buu qaniini jiray fa aqbala wuxuu qaabilay cala diini اljadiidi diinkii cusbaa buu la qaabilay bijasadihi jirkiisa iyo wa ruuxihi ruuxdiisaba wawadaca nafsahu naftiisii wuxuu dejiyey iyo wamaalahu xoolihiisii iyo wawaladahu ilmihiisiiba fii daacati illaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa daacadooda ayuu dejiyey macnaha weeyaan waay saasuu samey wamaa huwa mabaha xaalku ilaa qaliilun wax yar xataa kaanat uxudun ilaa dagaalkii uxud ka dhacay fa ra'aa camar binuljamuux wuxuu arkay abnaa'ahu wiilashiisii ahalaaasa saddexda ahaa yatajahazuuna iyagoo u diyaargaroobaya liliqaa'i acdaa'i illaahi ilaahay acdaadiisa la kulankooda saddexdii wiiloo labisanaya oo raba dagaalka uxud inay galaan oo gaalada la dagaalamaan buu arka wa nadara ilayhim wou fiiriyey qaadiina iyagoo jarmaadayo raaxiina soo caraabaya ka usdi sharaa sida meel kayn ah libaaxyadeed oo kale ashara meel xir ah oo kayn ah libaax ku jiro oo kale iyagoo aa moodin oo marna sii baxaya marna soo baxaya oo labisanoo diyaara buu ark wiilashiis wahum iyaguna yatawahhajuuna ay hurayaan shawqan cishka ay la hurayaan maxay u cishqisan yihiin ilaa nayli shahaadati shahaado iyo shahiidnimo inay gaaraan iyo walfawzi liibaan inay gaaraan bimardaati illaahi ilahay raalli ahaanshihiisa fa ahaara almowqifu mowqifkaasi wuxuu kiciyey xamiyatahu ninkan camar ah dareenkiisa dareen baa ku dhacay waxa weeyaan waa kululaaday xamiyadiisi baa kacday waxa weeye haddii halkaan de wax laga abaabulayo dagaal ka socdo oo rag baxayaan oo qofka isbeddel baa ku dhacay wacazama wuxuu go-aansaday calaa an yaqduwa inuu tago macahum macooda ila aljihaadi jihaadka taxta raayati rasuuli illaahi sala allahu alay slm rasuulki ilaahay raayadiisa iyo calankiisa hoosteeda inuu raaco oo halkaa ka dagaalamo taaba go-aansada laakina alfityata wiilashii dhallinyarada ahaa ajmacuu waxay isku raaceen calaa manci aabihim aabbahood inay u diidaan mimaa cazama caleyhi wuxuu go-aansaday hor aabbaheen waa nin weyna lixdan dhaafay waana ninkaa dhutinayo lugta naafada ka ah innagaa dagaalka aadayna yuusan gelin dagaalka aan ka reebno go-aankaasi qaateen fa huwa isagu shaykhun waaduq kabiirun weyn daacinun gudagalay fi sinni da wa huwa isagu ilaa daalika maca daalika sidaas taa iyadoo lala qabo acraju waa laangare waa nin dhutinaya shadiidulcaraj dhutin sahlana maahee dhutintiisu daran tahay waqad cadarahu allahu ilaahayna waa u cududaaray caza wajalla fii man duul cadaram waa u cududaarayba aabbaheen ku jira faqaaluu lahu waxay ku dhaheen ilaa laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun soo maahayn dadkii loo cudurdaaray buu ku jira markaasay u yimaadeen waxay ku dhaheen yaa aabbaana aabbahanow in allaha ilaahay baa cadaraka kuu cudurdaaray fa calaama maxay baa tukallifu nafsaka naftaada ugu mashaqaynaysaa maa shaygii acfaaka allaahu canhu ilaahay kaa cafiyey wax ilaahay kaa cafiyey maxaa naftaada aada ugu mashaqaynaysaa faqadaba sheekhu waaba xanaaq min qowlihim hadalkoodii ashadda alqadabi cara midda ugu daran jihaadka aniga iga reebayaan buu yidhi wandalaqa ilaa rasuulilah nebi maxamed uu u tegay sal ly slam yashkuuhum isagoo ku astakaynaya astako wiilashaan iga qabo buu yidhi wiilashaan nebi allow iga qabo adaan kaaga soo ashtakooday astako kaaga soo dacwooday faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah ina abnaa'i wiilashaydi haa ulaa'i kuwaas yuriiduuna waxay doonayaan an yaxbisuunii inay iga xabisaan oo iga reebaan can haada alkhayri khayrkan wahum iyaguna yatadaracuuna waxay ku mas waxay ku macnaha marmarsoonayaan marmarsiinyana marmarsiinyo yatadaracuuna waxay ku marmarsiinyoonayaan oo ku cudurdaaranayaan biannii anigu acrij inaan ahay nin macnaha dhutinaya wallaahi innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an ada'a inaan kula istaago bicarjatii lugtayda aslaangaraha ee haadihi ee tana aljannata jannada waa kelimadii ciwaanka ahayd lugtaydaa dhutinaysa jannadii inaan kula dhexsaagaan rabaa buu yidhi halkaa inaan ka buskariyo ayaan doonayaa faqaala rasuulu nebi wuxuu yidhi alayh salatu wasalaam liabnaa'ihi wiilashiisii wuxuu ku yidhi dacuuhu war iska daaya ninkan da'da ah lacala allah waxaaba ilaahay xaqiiqo ku yahay caza wajalla yarsuquhu shahaada shahaado inuu ku arsaaqo shahiidnimo lahubay ahayd dagaal xaqoo xalaala markaa ku dhimanaysid maadaaba nololba rababa hubtaba mar haddaa ku dhimanta inaad janno helis adduunkan iyo waxaa tabacday iyo kullimaba rabtiba ya waxaan kale oo caadifadaha iyo qabaa'ilka iyo ma garanaysaa qowmiyadaha iyo waxaan isdagaalayo oo iska maaragtay fitanaha ah waxaas baan la rabin oo qofku dee inuu ka cararo ay tahay fakhallow way u qaali yeeleen waa u banneeyeen canhu xaggiisa aabbahood way u daayeen dagaalkii faraha uga qaadeen idcaanan u hoggaansan darti liamri rasuulilah nebi maxamed amarkiisay raacayeen sal alla alay slm nebigu hadduu yidhi waryahay ka wareega dee miyaa ka daba hadli kara waa ka wareegeen wamaa in asifa ma soo dhowaan waqtu lkhuruuji bixidda waqtigeedii dagaalka loo baxayey xataa waddaca ilaa uu ka sogootiyey camar binu jamuux sawjatow xaaskiisii wadaaca mufaariqin mid faaruqayoo ka tegaya sagootintii kaasoo laa yacuudu dib aan usoo noqonay nin dardaarmay oo aan dib usoo noqonayn sagootigeed buu gabadhii kula hadlay oo ku sagootiyey uma ittajaha ila alqiblati qiblada intii ka ah ayuu qaabilay wa rafaca kafayhi labadaas sacab ayuu kor u qaaday ila samaai xagga cirka wa qaala wuxuu yidhi allaahuma arsuqnii ilaahayow igu arsaaq ashahaadata shahiidnimo walaa taruddanii ilaahayow ha ii soo celin ilaa ahlii reerkayga khaa'iban xaalaan ahay mid soo hungoobay oo shahiidnimo soo waayey anoo shahiidnimo soo waayey ilaahow ha igu soo celin yaa ayuu yidhi ee waxaan ilaahayo kaa baryayaa in aad shahiidnimo aa isoo siiso maanta oo aanan ku soo noqon kobtaas aanan ku soo noqon ayaa ilaahayo ku weydiisanayaa ducadaasoo akhrista uma ndalaqa waa teg yuxiidu bihi xaalay hareeraynayaan abnaa'uhu wiilashiisa ahalaaatu saddexdaa aabbood waa jeclihin dhinacyadiisay saa u marayaan isku meel bay dagaalka kaga jiraan sidau noqdo iyo wixii qabsada iyo wax xogtaas raba inay la socdaan wixii soo weeraray ay ka celiyaan waxaa hareereynaya wiilashii saddexda ahaa iyo wa jumuucun jamacyaal kaiiratun tiro badan oo min qowmihi tolkiisii ah bani salama qoysku ka dhashay reer bani salime ah walamaa xamiya marku kululaaday wadiisulmacrakati dagaalka yaa foornadiis waxa weeyaan kulaylka fornadoo kale markay dee qaxan meesha ka baxay oo dagaalkii darnaaday oo watafaraqa annaasu dadkii ka carareen waa dagaalkii uxude saxaabada de wixii gaaray waa garanaysaa toddobaatan baa dhiman doontee ay ka carareen cara rasuulilaahi nebi moxamed sal alla alay wasalam shuuhida waxaa la arkay camr binuljamuux yamdii isagoo soconaya fi raciili اlwali raca hore kooxda hore oo aan cararayna dagaalamaysa baa lagu arkay raca hore iyo safka hore isagoo halkaa dhex soconaya oo wayahibu ku yaa wayahibu ku boodaya calaa rijlihi lugtiisa asaxiixati caafimaadka qabtay wasban bootin lugtaasuu iskaga tukubay wa huwa yaquulu isagoo dhahaya innii anugu la mushtaaqun waxaanu cishqisanahay cishqi ila aljannati jannadii baan u cishqisanahay innii la mushtaaqun mid waxaan ahay u xiisayo u cishqisan ila aljanna jannada ilaahay wa kaana waraa'ahu waxaa dhabarkiisa socday ibnuhu wiilkiisa khallaad la dhihi jiray wamaa zaala shaykhu shaykhii kama suulin iyo wa fataahu ninkii saxaabiga ahaaye wiilkiisii yujaalidaani inay difaacayaan cara rasuulilaahi nebi moxamed sala allahu alay wasalam nebigiiyo dee saxaabadii ka cararay baa la difaacayaa oo nebigana maalintaa nabaro badan baa ku dhacay oo madaxiisa iyo wejigiisa iyo ilkihiisa iyo dhaawacyaa nebiga la gaarsiiy raggii haray buu ka mid ahaayeen markaasay difaacayeen nebiga xataa kharaa labadoodiba ilaa ay dhaceen sariicayni xaliyin kuwa la legday shahiidayni iyagoo ah laba shahiid calaa ardi almacrakati goobtii dagaalka aabbihiina waa dhintay wiilkiina waa dhintay labadoodiiba laysa ma ahayn bayna alibni wiilka iyo wa abiihi aabbihiis dhimashadooda uma dhexayn ilaa laxadaatun ilbiriqsiyo baa u dhexeeyey wamaa in wadacat ilmacrakatu dagaalkii ma dhigin awsaaraha culayskeedii dagaalkii ma istaagin weye xataa tadaca alxarbu awsaaraha dagaalkii culayskii ma dejin waxa weye dagaalkii ma istaagin xataa qaama rasuululah ilaa nebi maxamed istaagay sal alla alay slam ilaa shuhadaai uxud uxud shuhadadoodii liyuwaariyahum inuu ku asuro turaabahum ciiddooda ilaa laguna tukan maayo markaas lana mayri maayo waa shuhadu faqaala liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu ku yidhi khalluuhum bidimaa'ihim wa jiraaxihim fa ana shahiidu calayhim khalluuhum bidimaa'ihim dhiigagooda u daaya iyo wa jiraaxihim macnaa ku'aas dhiigagooda iyo dhaawacyadooda isku qaali yeela faraha iskaga qaada dhiigagooda iyo dhaawacooda fa ana shahiidu calayhim anaa ah midka markhaanti kacaya dushooda oo inay xaqaa ku dhinteen uma qaala wuxuu yidhi nebigu maa min muslimin muslim ma jiro yuklamu la dhaawacayo fii sabiilillahi ilaahi waddadiisa ilaa jaa'a waa imaanayaa yowma alqiyaama yasiilu isagoo dareeraya dhaawacaasi soconaya daman dhiig allownu midabku ka lowni zacfaraan zacfaraanka midabkiisa oo kale weeye wariixu urtuna ka riixi ilmiski qofka shahiidkaa dhiiggiisa miskiga waxa la ursado u udgoonoo kale baa ka soo uraya laakiin qiyaamada markay yimaadaan muuqaalka zacfaraan bay ogyihiin ma dareeraya laakiin caraf baa ka soo baxaysa waaye naftoodii qaaliga ahayd bay diinta u hureen uma qaala wuxuu yidhi nebigu idfinuu aas camr binu jamuux maca cabdillaahi binu camr cabdullaahi binu camar isaga isku god hala geliyo dee saxaabada maalintaas waa laisla aasayay dad badanaa dhintay toddobaatan saxaabi qof kasta qabri looma qodi karin faqad kaana labadan nin waxay ahaayeen mutaxaabbayni laba isjecel mutasaafiyeyni yaa isku laab wanaagsan fi dunyaa adduunyada mutasaafiyeyni waa maxay kuwa isku laab xaaran isku laab wanaagsan waa isjeclaayeene war labadooda isku qabri hala dhigo radia allaahu ilaahay raalli ha ka noqdo can camar bni iljamuux iyo wa asxaabihi asxaabtiisa oo min shuhadaa'i uxud uxud shuhadadoodii ah wanawara lahu allahow nuuro fii qubuurihim qabriyadooda wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab